habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta guddoomiyey shir muhiima uu ku saabsan dhibaatooyinka isbeddelka cimilada adduunka faahfaahiino ka soo baxayo howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta bilaabay ka doodista cutubka labaad ee dastuurka soomaaliya dadweyne iyo mas-uuliyiin ka qaybgalay bannaanbax ballaaran oo lagu taageerayo heshiiskii dhinaca badda oo ay wada gaadheen dowladaha soomaaliya iyo turkiga afhayeenkii booliiska soomaaliya sadiiq doodishe oo xilka ku wareejiyey afhayeenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adda sodma oo ku dhowaad siddeed kun oo qoys maanta gargaar ugu qaybisay deegaanka garisbaali ee duleedka magaalada muqdisho abaaraadka dibaddana waxaa ugu dooran madaxweyne waa madaxweynayaasha eritereya iyo masar oo ku kulmay magaalada qaahira
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
dhegeystayaal caawa waa habeen sabti axad ay soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa guddoomiyey shir muhiim ah oo lagaga hadlayo kahortaga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta shir guddoomiyey shirkan lagaga hadlayo qorshaha qaran ee kahortaga dhibaatooyinka ee dalkeenu ay ku sababeen isbeddelka cimilada adduunka shirkan ayaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira saameynaha kala duwan ee isbeddelka cimilada uu ku yeelan karo dalkeena iyo weliba heerka uu marayo qorshaha dalka ee la qeybsiga isbeddelka cimilada ama la qabsiga nidhaadii isbeddelka cimilada waxaa si gaar ah looga hadlay qorshaha qaran ee dhismaha ee waa qorsa waxaa shirkan si gaara lagaga hadlay qorshaha qaran ee dhimista didiqowga hawada ama wasaqowga hawada oo hoos loogu dhigayo walxaha hawada wasakheeya iyo sidii kor loogu qaadi lahaa adkeysiga khataraha ka dhasha isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in isbeddelka cimilada uu saameyn toos ah uu ku leeyahay soomaaliya gaar ahaan ee dhinaca deegaanka isbeddelka ballaaran oo waqtigan laga dareemayo waxaana uu faray hay-adaha dowladda ee qaabilsan ama ay quseyso inay la yimaadaan qorshooyin cadcad islamarkaasina ay kusoo gudbiyaan meelaha ugu daran ee u baahan maalgelinta isbeddelka cimilada si looga hortago dhibaatooyinka ay sababi karaan dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino faahfaahino ayaa kasoo baxayo howlgallo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose howlgalladaasi oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegaya in maanta duqeymo xoogan ee lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab duqeymahan ayaa ka dhacay deegaan la yidhaahdo jilib marka oo gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ka tirsan weerarkan ayaa dhacay sida xogta lagu helayo aroortii hore ee saaka waxaana iska kaashaday ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee saaxiibada caalamiga ah sida ay shaacisay dowladda federaalk ee soomaaliya war lagu baahiyey wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee sona qoraalkan kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkan weli uu socdo islamarkaasina lagu dilay ilaa iyo soddon xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada qaranka ee saaxiibada caalamiga ayaa howlgallo qorsheysan ka wada deegaanka jilimarka oo hoostaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya kaasi oo lagu qaarijiyey soddon ka tirsan kooxda khawaariijta ee al-shabaab ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale dowladdu waxay shaaca ka qaadeen weerarkan si gaara loogu bartilmaameysado goobo oo ay dagaalamayaasha al-shabaab isku aruursanayeen ma jirto ila ka madax bannaan dowladda soomaaliya iyo warka lagu baahiyey warbaahinta dowladda oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi lagu ekeeyey xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladdu ay sheegtay inay goobtii isku aruursanayeen lagu bartilmaameysaday dadweyne iyo mas-uuliyiin ayaa ka qaybgalay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo heshiiska ee dhinaca badda oo ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo turkiga banaanbaxaasi wariyahayaga cabdisalaam joolo shaakir ayaa ka qaybgalay warbixinta warkan ayuu ku eegayaa
halkan oo ah garoonka engineer risof stadium waxaa maanta lagu qabtay banaanbax aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir ujeeddada banaanbaxan ayaa waxa uu ahaa taageeridda ku aadan heshiiska ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale turkiga ay ku aadan difaaca dhanka badda iyo sidoo kale ishkaashiga dhanka iyo dhaqaalaha banaanbaxan waxaa ka soo qaybgalay dadyo kala duwan oo ka kala yimid toddobiy tobanka degmo ee gobolka banaadir arday iyo sidoo kale dadyo kala duwan oo iyaguna ka yimid meelo kala duwan maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale banaanbaxan qayb ka ahaa wasiiro xildhibaanno iyo sidoo kale shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dadyo kala duwan iyo marti kala sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay waxaa halkaa ka hadlay maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir hana duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale wasiirka beeraha wasiir maareeye iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya heshiiskan ayayna ku cabireen dareenkooda waxaan u sheegaynaa dowladda jaarka aan nahay ee etoobiya intaasoo qarni ayaan dirisnahay kalamana guuri karno waa isku qasbannahay qarnigii kow iyo labaatanaad inaad tidhaahdiin waxaan ku xadgudbaynaa taaka ka mid ah dhulka soomaaliya ama biyaha soomaaliyaan ku xadgudbaynaa annagoo qaab sharci darraa u soo marayno taas waxaan leennahay laydinkama akhrisan doono dadka soomaaliyeedna ma aqbali doonaan caqliga caafimaadka qabe adduunweynuhuna waa diidiyey marka quruunaad soosoo nooleedeen idinkoo badla'aan ah marka hadda inaad tidhaahdiin lix iyo dhowr iyo toban dowladood oo afrikaan ah ayaa waxay ku nool yihiin badla'aan ku nool yihiin wax uga hadlaysanna ma jiraan idinkuna intaasoo qarniyaad soo nooleedeen waxaad rabtiinna waa dhoofisiin waxaad rabtiinna waa idin soo degaan marka soomaaliya ha kuu xadgudbina oo isdhihina waa xilligii laga faa'idaysan lahaa marka waxaan leehay taasna waxaan leehay etoobiya walaalayna soomaalilayna reer waqooyi galbeedna ayagana waxaan leennahay muuse biixishadu yimiday biritana waa baxayaa laakiin taariikhda laga tegayaa la isweydiinayaa birita haddii la yidhaahdo jiilalka soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan yaan lagu xadgudbin carradooda dhulkooda biyahooda yaan lagu xadgudbin aan leennahay oo taariikhxun yaysan idiin qormin kuwa maanta meesha joogo beri joogi maayaan taasna waxaan leennahay taasaan ku leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin abaabulka iyo maaragtay aada samayseen waan u mahad celinaynaa madaxweynaha turkiga dayib ordergaan oo runtii isagu ah halyeyga ana ag taagan annaga keliya ma ahee dowladaha islaamka oo dhan ag taagan marka ay dhibaato qabsato waxaan u mahad celinaynaa shacabka iyo dowladda waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ag taagan oo muxuu ahaa marka ay dhibaato la kulanto dadka soomaaliyeed gacan u fidinaya
somalilan waxay weligood ku suntanaayeen guuri kasta oo soomaaliya gaadho ilaa kun sagaal boqol iyo kontonkii haddii halgan la qabtay xornimo la raadiyo reer waqooyi baa raadiyey haddii saferiya lagu dagaalamay reer waqooyi baa ku dagaalamay haddii halkan markii la joogay dadaal la sameeyey wasiiro sameeyeen ciidamo sameeyeen hormuud bay u ahaayeen dareenkaasay leeyihin soomaalinimadaasay leeyihin konseenkooda waa in si siyaasiya loo xalliyaa soomaalida waa inaan la kala fogayn madaxda qaranka waa la wadaagnay nimanka yaga midnimada u taagan ee xagaa iyo anigu aan halka maanta ka joogno inaan lagu saamoobin heshiiskii gadgarada iyo boobka ahaa ee ka dhacay ardisababa waxba kama jiraan shacabka somalilanna saasay qabaan annakoo midnimada taaganina saasaanu qabnaa cabdisalaan juulo shaakir dalsan t v garoonka injineeriso stadium magaalada muqdisho
aada ugu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir oo warbixinta warkaasi eegayey dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirno xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta mar kale waxa ay bilaabeen kadoodista cutubka labaad ee dastuurka dalka ee kulankan oo uu shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xildhibaanada ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya kulankooda toddobiyo tobanaad ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta ay yeesheen kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana ujeedada kulankan uu ahaa kadoodista soo jeedinaha wax kabeddelka dastuurka cutubka labaad xuquuqda asaasiga ah iyo weliba waajibaadka muwaadinka qodobka tobanaad ilaa iyo qodobka labaatanaad guddoonka guddiga dastuurka ayaa ugu horeyn mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya labada gole waxay la wadaageen warbixin soo koobayso sagaalkii qodob ee waa sagaalkii qodob ee cutubka koowaad ee dastuurka oo doodiisu lasoo xiray islamarkaasina soo bandhigaya macluumaad qoraal ah oo ay markaasi mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya labada gole ee baarlamaanku ay la wadaageen xildhibaanada labada aqal ayaa aragtidooda ka dhiibtay cutubka labaad ee dib u eegista dastuurka oo ay ugu horeeyaan arrimaha diinta xuquuqda asaasiga ee muwaadinka soomaaliyeed sida xoriyadda hadalka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ku jiray waxaana mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta ay doodaasi ay ka yeesheen arrimahaasi dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino afheenkii hore ee ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodisha ayaa maanta xilkaasi wareejiyey waxaana uu ku wareejiyey afheenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdisalaam juulo shaakir
halkan oo ah taliska booliiska soomaaliyeed waxaa maanta si rasmi ah xilalka uu kala wareegay afhayeenkii hore ee booliiska soomaaliyeed sidiiq aadan doodisho waxauna xilka ku wareejiyey afhayeenka cusub ee booliiska soomaaliyeed afhayeen qaasim axmed roble afhayeen sidiiq doodisho ayaa ugu dambeyntii xilkan wareejiyey isagoo in muddo ah la shaqaynayey bahda saxaafadda afhayeenka cusub ayaana waxa uu isaguna xil hore usoo qabtay sidan oo kale waxayna u tahay markii labaad ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay afhayeenkii hore ee booliiska soomaaliyeed sidiiq aadan doodisho isaguna kaga mahad celiyey bulshada soomaaliyeed sida uu ugu adeegay in aan si ofishal ah u wargelin ama u sheegno in aan shaqadii afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed anigoo ah gaashaanle sadiiq aadan cali duudishe in muddo aanan kusoo shaqaynaya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed aan xilkii afhayeennimo galabta ku wareejiyo walaalkay taliyahayga afhayeenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare khaasim axmed rooble oo ah afhayeenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliisku magacaabay korneyl qaasin oo runtii hore usoo ahaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaliyeed ayaan galabta ku wareejinayaa bahda saxaafaddii ummadda soomaaliyeed xafiiska afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee warbaahintii iyo xiriirka dadweynaha oo in muddo ah kusoo shaqaynayey waxaan galabta si ofishal ah ugu wareejin doonaa afhayeenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed korneyl qaasin korneylka waxaan rabaa inaad markhaati ka ahaataan isaguna sidaasoo kaleeto uu goobjoog u ahaado lana wareego xilka afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo xafiiskii saraakiishii ka shaqaynaysay agabkii xafiisku uu ku shaqaynayey iyo habraacyadii kale oo istaraatiijiyadda xafiisku ay ka mid tahay oo korneylkan ku wareejinayo maanta intaa kadib wixii shaqo ah ee ku saabsan ofishali afka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee bulshada soomaaliyed la xiriirday bahda saxaafadda waxaad hadda kadib si hagaagsan kala xiriiri doontaan korneyl qaasim axmed rooble afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed waa mahadsantihiin shirkeenna janaa-id aniga qaybteedii intaasuu ku siman yahay haddana isagaan ku wareejinayaa dhankiisa afhayeenka cusub ayaa xilka la wareegay wuxuuna u mahad celiyey afhayeenkii hore oo xilka isaga uu ku wareejiyey kii hore ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq saxafiyiinta ee hor taagan iyo bulshaweynta soomaaliyeedna maqli doonta insha allah aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay aad buu u mahadsan yahay sida shaqada adag uu u soo daadihiyey oo muddo badan uu ugu jiray oo in badan uu maaragtaa ee qaranka soomaaliyeed uu u soo dhabaal adaygay oo u shaqaynayey haddana kolley booliisku waa qaybo badan yahay sektor kale oo maaragtaaye qayb kale ayuu hadda u uu u wareegay haddana shaqadii adkayd oo uu soo waday sida uu iigu wareejiyey ooga mahad celinayaa quruxda badan iyo maaragtaay sida nidaam kale dukumentiga culus oo uu igu wareejiyey waa uga mahad celinaya waxaan leeyahay waa mahadsan tahay sii dhowow oo shaqada kale oo taliyuhu uu kuu idmaday qaranka uga shaqee ummadda soomaaliyeed uga shaqee ilaahayna ha kugu nabadgeliyo adinkana waxaan idin leenahay soo dhowaada iskuma cusbin waa markii labaad oo aan isku soo noqonno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qaranka ummadda soomaaliyeed inaan wadajir ugu shaqayno nadiif ugu shaqayno qalbi wanaag
codkaasi waxa uu ahaa afayeenka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliya sidaad maqlayseenna wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho khiyaartaana dhegeysataa waa nageynta cid warka iyaguu sheego wixii dib ay kaga heli karaan barahan internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel